adiga iftiinkayga ciisa masiix la'aantaadona waa igul cure igul cure igul cure la'aantaaduna waa igul cure adiga ibadbadinaya e la'aantaaduna waa idhimashe idhimashe idhimashe la'aantaaduna waa idhimashe adiga icaawi mahayae la'aantaadana waan ciidloobayaa ciidloobayaa ciidloobayaa la'aantaadana waan ciidloobayaa adiga ikaalmaynahayae la'aantaadana waan kufahayaa kufahayaa kufahayaa la'aantaadana waan kufahayaa adiga i hogaaminayae la'aantaadana waan habaabayaa habaabayaa habaabayaa la'aantaadana waan habaabayaa adiga i gargaarayayae la'aantaadana waan go'ahayaa go'ahayaa go'ahayaa la'aantaadana waan go'ahayaa
ciise wuxuu yidhi anigu waxaan ahay nuurkii adduunyada kii i raaca ku socon mahayo gudcurka laakiin wuxuu haysanayaa nuurkan nolosha haddana waxaan haysanaa ereyadatan oo kitaabka masiixiga asaga waxaa ku jiray nolosha noloshuna waxay ahayd nuurka dadka walaalayaal wax kastoo aan u baahannahay waxaan ka helaynaa masiixiga ilaahay hadalkiisu wuxuu leeyahay asaga dhexdiisa ayaad ku dhantihiin taas micnadeedu waxay tahay wax kastoo aan u baahannahay ciise ayaa noo haya aniga laftayda taas waan ogaaday inay run tahay waa aan rumaystay masiixiga wuxuuna iga dhigay ilmihii ilaahay hadalka ilaahay waa uu ka hadlahayaa masiixiga xaggiisa oo wuxuu leeyahay inkasta intii rumaysatay wuxuu siiyey xoogga ay ku noqdaan inamada ilaahay taas micnadeedu waxay tahay kuwa masiixiga magaciisa rumaysanhayaan ayaa waxay yihiin ilmihii ilaahay kuwa ilmaha ilaahayah ayaa waxay sida runtaa og yihiin jacaylka ilaahay waxaan haysanaa nabad iyo farax iyo nolosha daayimiska maxaa yeelay masiixiga ayaan rumaysanay